waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aad ka dhagaysataan idaacadda v o a hadahan oo kale waxuuna maanta idinkaga imaanayaa magaaladan qaahira ee dalka masar barnaamijka ayaan ku eegaynaa weerarada cirka ah ee ururka daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carbeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi inta barnaamijka uu socdo waxaan ku falanqayn doonaa su-aalo ay ka mid yihiin maxay soo kordhin kartaa ka qayb qaadashada qaar ka mid ah dalalka carabta dagaalka ka dhanka ah ururka daacisha ee ka dagaalama qaybo ka mid ah ciraaq iyo siiriya duqaymaha cirka ahi ee lagula dagaalamayo maleeshiyada kooxda daacisha ma tahay mid soo afjari karta jiritaankooda iyo weliba weerarada haatan socda ee dowladda maraykanku ay horkacayso ma yihiin mid lagu ciribtiri karo ururka daacisha iyo guud ahaan fikirka kooxaha mayalka adag ee dhibaatada ku haya dunida muslimka haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah sayid cumar sheekh maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira axmed maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano axmed bukhaari oo ah taariikhyahan ku xeeldheer arrimaha xarakaadka islaamiga ah iyo axmed xersi maalina oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe sayid cumar sheekh maxamuud ayaan marka hore weydiiyey maxay yihiin farqiga u dhexeeya weerarada ka dhanka ah ururka dowla islaamiya ee ku sugan suuriya iyo kuwa ka dhankaa isla ururkaasi ee ku sugan gudaha dalkaasi ciraaqa su-aal wanaagsan waana ku mahadsan tahay saxnuuni dabcan syriya iyo ciraaq waxbay ku kala duwanaa karaan syriya waa meel dagaallo ka horreeyay daacish intaysa dhalan ay ka socdeen waa meel nidaamyada iyo dowladaha waaweyn ay siyaasadeeda isku haysteen sida ruushka iyo maraykanka oo ku kala siyaasad duwana iyo china syriya marka waa meel qaybo badan ama kooxo badan oo aan daacish ahayn xataa ay ka dagaalamayaan marka suuriya waxay uga duwan tahay ciraaq ciraaq waxa waaye waxaa la hubeeyey kurdiskii kurdistaan alciraaq iyo ciraaqiyiintii ayaa dhulka ka dagaalamaya duqayntiina dabcan way ku socotaa syriya laakiin waxaa la kala ilaalinayaa in dowladahaas kale la ilaaliyo mowqifkooda iyo eeraan oo aan ogolayn in u arkaysa in nidaamka loo socdo bashaarul asad in la burburiyo sidaas darteed lagu ekeeyo in maaragtay duqayn keliya loo geysto dabadeed markii la daciifiyo laga yaabo in mowqifku si kale isku bed inkastoo hadda ay eeraan iyo maraykanka iyo xulafadan isku soo dhowaanayaan marka farqigu wuxuu yahay halkaas way ka soo bilowdeen oo daacishku xoogoodu waxay ka bilowdeen ciraaq dabadeedna waxay usoo gudbeen syriya syriyay marka ku xoog badan yihiin oo weliba hubkooda aadka u waaweyn meesha ay keeneen waa syriya xooga ugu weyn meeshay soo saareenna waa syriya marka farqigaasaa udhexeeya waa tahay waad mahadsan tahay sayid cumar sida aan wada ognahay isbahaysi ay horkacayso dowladda maraykanka ayaa dagaalkan wada ama dagaalka ka dhanka ah ururka daacish isla markaasina waxaa ka qayb qaadanaya wadamo badan oo carbeed siyaasiyan iyo military ahaanba marka muxuu noqon karaa saameyntiisa mandiqada iyo wadamada dariska lah syriya iyo ciraaq waxaan siinayaa axmed bukhaari run ahaantii dagaalkan taxaalufka maraykanka uu hogaaminayo dalalka carabta qaar ay ku jiraan sida afar dowladood oo khaliijka ka tirsan iyo urdun oo taxaaluf weyn oo muddo dheer uu maraykanka karkarinayay saameynteedan mandiqada aada saameyn weynay ku yeelanaysaa run ahaantii taxaalufka ma aheen taxaalufka ugu horeeyey mandiqadan ka dhaco dagaalo soo mandiqadan waa mandiqa mar walba u diyaar u ah inay ka dhacaan dagaalo noocan oo kale ah hadda daacish bilowgeedii suuriya markii ka bilaabatay ilaa ay ku faaftay ciraaq maraykanka khatar markuu dareemo dowladahan waxay ku heshiiyeen in si looga hortegi lahay saameyn weyn way leedahay oo siaan ognahay haddii laga hortegin daacish waxay awoodaa inay dowladaha khaliijka si si fudud ugu faafto saa darteed waxaa laisku raacay si looga hortegi lahaa dagaalna loola geli lahay dowladaha mowqifyadooda iyagoo kala duwan yahay haddana waxay isku raaceen in kooda hore in dagaalka lala gala daacish khadkana laga saaro si tusaale ahaan haddaa usoo qaatay dowladda urdun oo kale xuduuday saaran tahay waxaa la filayay dowladaha kusoo xigi doona inay ahaato saa darteed waxay ku khasbanaatay inay ka qayb qaadato dagaalka si ay uga hortagto musiibada kasoo wajahna laakiin meesha waxa la eega waxay tahay rado ficliga ka imaan karo dowladahan ka qayb qaadanaya dagaalka iyo rado ficliga ka imaan karo urdun oo kale hadda markaan usoo qaadano waxaa la dhahaa jamaacadka salafiyada kale aad bay uga soo horjeedaan dagaalkaas la galo sidaa suu sheegay nin qaa'id baaris oo ka tirsan oo maxamed al-shabeli laho wuxuu yidhi in badan aan daacish kala hadalna inay urdun soo weeran laakiin maanta dadaalkeena wuxuu noqday bacad hal bacad lagu liso waxba kama jiraan maadaama urdun dagaal ka qayb ka qaadatay akhwaanka kale qaa'idkii hogaaminayo naaib muraaqib alcaam nin axmed zaki zaki ibnu rashiid nin laho aad buu u sheegay inay kasoo horjeedaan dagaalka inay ka qayb ka qaataan dowladaha khaliijka dowladaha khaliijka dhammaantood andimada way raalli ku yihiin laakiin shaki badan laga muujinaya shacabka wayna qaar qaar taageersan iyo qaar aan taageersan labaduba iskugu jiraan marka laga soo tago saameynta mandiqada iyo wadamada dariska lah syriya iyo ciraaq waxaa jira kooxo ayagu aan islaamiyiin ahayn oo ka dagaalamaya gudaha dalka suuriya marka iyagu qolyahaasi kaalintooda maxay noqon kartaa waxaan siinayaa axmed xareed waad maxsantahay ustaad saxnuuni dhammaan soomalidana dhegeysanaysa waxaa lay marka hore jimco wanaagsan weerarada ka bilowday wadamada ciraaq iyo suuriya dhulka ay ka qabsadeen kooxda daacish ay qabsatay qeybta ugu weyn kaalinta ugu weyn oo hadda muuqata waxay tahay weerarada cirka ee maraykanka iyo isbahaysiga wadamada carabta ay kala qeyb qaadanayaan ay ku hayaan laakiin dhammaan waxaa laysku raacsan yahay inaynan suuragal ahayn in weerarka cirka oo kaliya nimanka inan waxba ka qaban karin ururkan oo awood dhaqaale iyo mid military iyo mid dadba kas badan helay dhulka uu ka qabsaday suuriya ciraaq waa dhul aada u ballaaran sidaa darteed maraykanka iyo reer galbeedka iyo xataa wadamada carabta waxay isku dayeen in ay helaan ciidan dhulka ka dagaalama marka waxyaabaha hadda garan maraykanku oo si gooniya u wada waxaa ka mid a inay hubeeyaan oo ay tababaraan ciidamada nimankan jeyshul xur la yirahdo ee ka go-ay amase ciidanka madaxa bannaan ee ka go-ay ciidankii bashaar al asad ciidanka bashaar al asad yani ka goostay oo urur noqday iyo kuwa kurdishka oo kale oo suuriya sidoo kale waxaa aada hub loo siiyey iyo iyo tababar nimanka la yidhaahdo bashmerga oo ay leeyihiin kurdishka ciraaq oo maantadan aan maqlayay in hub cusub iyo iyo qalab cusub oo military iyo jarmalku siiyeen sidaa darteed marka qaybahaas ay ku tilmaameen taxaalufka ama isbahaysiga reer galbeedku ay ku tilmaameen dhexdhexaadka ama kuwa muctadilka ay ku tilmaameen doorkoodu wuxuu yahay inay dhulka ka dagaalamaan sababtoo ilaahay hadda ma jirto qaraar ah in ciidamo ama go-aan ah ciidamo dibadda ka yimid inay dhulka ka dagaalamaan waxaa weli socdaa waa weerar cirka ah dhulkana weli waxaa loo loo cuskanayaa inay qayb weyn ka qaataan kooxaha ka dagaalamaya suuriya gudaheeda oo oo ay ku tilmaameen muctadilka iyo qolaga reer ciraaq amase ciidamka ciidanka ciraaq iyo nimankii saxawaadka loo bixiyo ayaga naftarkooda lasoo celiyey ee ka jira dalka ciraaq dhinaca kale xeeldheeryaasha wadamada carabta qaarkood ayaa isweydiinaya duqeymahan xagga cirka ah ee ka dhanka ah maleeshiyaadka ururka daacish ma yahay mid looga adkaan karo ururkaasi mise waxay u baahan tahay dagaal dhinaca dhulka ah waxaan siinayaa sayid cumar dabcan waa su-aal wanaagsan laakiin saxnuuni ma u malaynayo in looga adkaan karo waayo fikraddaana way faaftay dad badan oo fara badan oo xataa yurub waxaa la sheegayaa in ilaa shan iyo toban kun ku dhowaad ay ka yimaadeen ciraaq markii nidaamkan daacish uu ka bilowday saddex qaybood uu ahaa ciidamadii sadaam xuseen nimankii dubaadda saraakiishii ahaa oo ilaa laga yaabo lagu tiriyo ayagana toban kun inay dhan yihiin iyo qabaa'ishii sunniga ahayd iyo nimankii kaloo maaragtay qaacidadii iyo alqaacidadii iyo wixii kaloo isbahaystay ayay isugu jiraan mushkiladda keentana waa mushkiladii maraykanku uu bilaabay labada kun iyo saddexdii markuu ciraaq qabsaday dabadeedna uu burburiyey bush isagoo ugu andacoonaya dhahaya waxaa yaala aslaxatu damaar shaamil ama hubka leera atobikada dabadeedna sidaas uu kusoo galay siyaasaddii uu shiicada u dhiibay oo uu rabay in sunniga meesha laga wareejiyo oo eraanna ay taageeraysay ayaa waxaan dhaliyey qabaaishii sunniga ahayd iyo ciidamadii sadaam xuseen iyo wixii o dhan oo isbiirsaday marka fakerkani faker duqayn iyo wax lamida looga adkaa kara aslanba maahan wuuna faafay ilaa siddeetan kun ay sheeganayaan inay hadda gaarsiisan yihiin waana mushkilad maraykanku uu curiyey oo isagu uu raba inuu haymanadii sidii waagii sadaam xuseen markuu intaa u diray eraan dabadeedna kuwait sagaashankii uu taxaaluf noocan oo kale oo ilaa adugu soddon iyo dhowr dowladood ay ka qayb qaateen uu abaabulay dabadeedna uu yidhi waa in maaragtay kuweyt laga saaraa sadaam xuseen iyo ciraaq khaliijkana uu ku yidhi markaas waxaan inka celinayaa ninkaas inku soo socda sidaas darteed uu haymanadii ugu horeysay ama qabsashadii ay halkaas ka bilaabatay marka loogamana adkaa karo waana faker fakerkan waxaa keliya looga adkaa karaa haddaan sii raaciyo halka in tiyaarkan islaamiga oo muctadilka in fursad la siiyo maadaama uu cod kusoo baxayo oo markii kacdoonnadii ka dhacay wadamada carabta ay iyagu kusoo wada baxeen oo sanduuqii ay uga adkaadeen qolooyinkii kale oo kasoo horjeeday fursaddii in loo diiday dowladahan khaliijka oo hadda maraykanka ka daba ordaya ay iyagu gadaal ka taagnaayeen sida afgembiga qaahiro ka dhaco kale iyo dhibaatooyinka hadda libiya midda laga hurinaayo tunis sidoo kale yaman waad arkaysaa nimankii shiicada xuutiyiinta aha ayagaa hadda sanacoo dhan qabsaday waxaasoo dhan marka waxyaalihii dadkii markii thawradu dhacda ku guuleysta waxay ahaayeen nimankii tiyaarka islaamiga ahaa oo muctadilka ahaa oo iyagu fakarkan meeshiisa ku dami lahaa marka badiilkii wuxuu noqday in dadkan ayagu ay meeshii soo galaan oo meesha ay buuxiyaan dhibku halkaas uu kasii faafo dad badanoo shucuubana la tacadufsanna way jiraan marka mushkilad lagu baabi'i karo duqayn iyo wax la mida anuu uma arka inay tahay waad mahadsan tahay sayid cumar axmed bukhaari sayid cumar waxa uu ku doodayaa in dagaal keliya ama dhul ha ahaado ama cir ha ahaado in aan waxba looga qaadi karin ururka daacish ama guud ahaan kooxaha mayalka adag ee ka jira wadamada carabta marka adigama isleedahay in wadamada carabta haddii ay ku deeqaan ciidan dhulka ah sida masar oo kale sacuudi arabiya iyo guud ahaan wadamada khaliijka si loo ciribtiro guud ahaan ururka daacish inay soo dedejinayso in laga takhaluso guud ahaan kooxaha mayalka adag ee ka jira wadamada carabta iyo guud ahaan islaamka xaqiiqatan arintan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran dhan walbo xag dhaqaale xag ijtimaaci xag siyaasi xag dhan walba in laga galay u baahan tahay daacish maanta suu sheegay walaalkii sayid cumar loogama adkaan karo duqeyn cirka kelix laga geysto laba maarmaan waa in la helo ciidamo dhulka laazim waa in la helo taasna waxay ku xiran tahay yaa diyaar u ah maanta maanta haddaan dib ugu eegno maraykanka ma rabo inuu la macaamilo dowladda suuriya dowladda suuriya wuxuu arkaa dowlad sharcigeeda weysaa darteed ma rabo inuu la macaamilo badiil kaloo lahayn waxay tahay kooxaha suuriya ka dagaalamaya kooxahaas awooddooda maxay tahay ma buuxin karaan daacish meesha haddii laga saaro ma yihiin kuwa buuxin kara maanta su-aashaas ayaa u baahan jawaab run ahaantii kooxaha hadda daacisha ugu awoodi ron daacish meesha haddii laga saaro waxaa soo haraya kooxa kala fikir ah kuwa islaami aaminsan oo muctadiliin iskugu jiro kuwa salafiya iyo niman cilmaaniyiin ah labadoodaba waxay ka sameeyihin horta fikir kuma midaysna dad aan fikir ku midaysnayna lagama yaabano inay wax qabtaan ama dagaal isla galaan talabaad awood ku filan oo awood ku filan oo dhaqaale ama ciidan labadaba ma leh ta saddexaad oo laisweydiina waxay tahay hadda kahor maraykanka wuxuu isku dayay inuu hubeeyo niman jiri jeyshu lxurri oo suuriya ka dagaalamayay nimankii waa la ogaaya wixii lagu suubiye daacisha hubka ilaahay ka wada dhigatay maanta haddii daacish meesha ka baxdo maxaa badiil ah ayaa laisweydiinaya nuqdo labaad oo laisweydiinaya waxay tahay nimankan maanta haddii la rabin suuriya in lala macaamilo ciraaqna sidoo kale ciraaq dowladda ciraaq waxay sheegtay inay ciidamo dhulka diyaar u heen marnaba raalli ka heen dhulka ka inay ayadaa ku filan tahay taasna haddii la eego ma suurtagelayso oo ciidamada ciraaq maanta ciidamo aada u tabar daran waa intuu duqeynta socotay shalamee daraad waxaa dhacday fooj idil katiiba idil inay nimanka daacish qabsadeen taangiyadoodii waxoodii ku qabsadeen taas waxay ku tusaysaa ciidamada ciraaq in la qaadanayso toban sano hadda soo socotay haddana dib in loo dhiso iyo maanta ay awoodeen inay ka hortagaan ama daacish iyo meesha ay ka celiyaan waxaa kuu soo weelay kurdiska nimankan kurdiska qiyaadadooda way sheegeen annaga dhulkeena ma dhaafeyno dhulka kurdiska ay ka taliso ma dhaafeyno marka haddii kurdiska diyaar u hayn inay gudaha u galaan oo meelaha daacish ay haystaan ka saaraan ciidamadii ciraaqna ay awood lahayn ay daacish kula dagaalamaan ciidamadii suuriyana la ogoleen oo meesha sharci ma laheln meesha laga saaraan la rabo marka waxaa mudda istaraatiijiyada weli inay naaqis tahay waxbana ka bilaabneen jugjug halkaaday joogtaa waayo badiil in la helaa waxaa meesha ka saarayso badiil inuu hesha u heshaa maraykankana waxaa muuqataa in qadiyadda inay iska sii qasnaato rabo isku awood la noqdo dowladda suuriya soo xoogeysato waana qadiyadda hadda ay turkiya uga lugu jiidaysa inay ku lug yeelato waayo maadaama ay dowladda ku caddeen in suuriya dowladda suuriya meesha laga saaray waa ku caddeen saas darteed ay uga lug jiidaysaa xeeldheerayaasha qaar ayaa tilmaamaya inay jirto xitaa kala qaybsanaan u dhaxaysa isbahaysiga la dagaalamaya daacish oo qaar baa dowladaha qaar ayaa diidan inay ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah ciidanka maleeshiyaadka daacish gaar ahaan dhulka siiriya jooga qaarkooda waxay leeyihin waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadan keliya weerarada ka dhanka ah ee daacishta ku sugan gudaha dalkaasi ciraaq fikirkaas dowladaha qaba waxaa ka mid ah dowladda faransiiska maanta oo jimcaha ayaa la sugayaa in dowladda brit britain ayadan go-aan ay ka soo saarto arrinkaasi marka axmed xareed adiga maxaa kuu muuqda maxaa kaaga baxay arrimahaas sida muuqata isbahaysiga hadda ka qayb qaadanaya duqeynta cirka ee lagu hayo daacish qaybteeda suuriya iyo iyo qaybta ciraaqba waxay ka kooban yihiin isbahaysigaasoo wadamo u badan carab oo maraykanku uu hadda hogaan u yahay waxaa dhowaan kusoo biiray faransiiska oo sheegay sidaad sheegtaba qaybo maantadan la sheegay inuu duqeyn ka geystay dhulka ciraaq qaybo ka mid a britain oo kale sidaad sheegtay waxay beri macnaha maanta oo jimcaha la ogaan doonaa inay yani go-aanka ka soo baxa laakiin mushkiladda ugu weyn oo meesha taalo waxay tahay wadamada hadda taxaalufka ama isbahaysiga ku jira oo daacish la dagaalamaya amaba qaarkood sida uu walaalkay bukhaari sheegay ay ka muujinayaan yani madmadow ka muujinayaan sida turkiga oo kale dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaan go-aan laga gaarin dhibkii ugu weynaa oo suuriya dhibaatada ka dhaliyay oo ahaa nidaamka hadda suuriya ka taliya inaan weli la ogeyn wuxuu noqon doono xalkiisu wuxuu noqon doono inaan la ogeyn sidaa darteed wadamo badan inaynan ku degdegaynin hadda dagaalka lagu hayo daacish ee gudaha suuriya laga fulinayo sidaan ogsoonnahay ilaa hadda ma jiro wax qaraar toosa ama oo qaramada midoobay ka soo baxay oo banaynaya in wadanka suuriya weerar lagu qaado sida maraykanku sheegana yani muuna weydiisan ogolaansho inuu gudaha suuriya weerar ka fuliyo wadamada marka waxay ka wareegsanayaan in badan in wadan aan ogolaansho laga haynin qaraar qaramada midoobey ka soo baxana aan la haynin in gudihiisa weeraro laga fuliyo sidaa darteed wadamo badan waxay ku egyihiin ciraaq oo hadda dowladoodu ay ogoshahay in weeraro lala dhaco ninka qoladan la yidhaha daacish dhibaatada horta salkeedu waxay markeedii hore ahayd ciraaq oo dhibaata ka taagan tahay oo uu jiro isjiijiid dhinaca shiicada iyo sunnada ah oo nimankii shiicada marka xukunka qabsadeen nimankii sunnada ahay ay dhibaato badan dareemeen sidaa darteed daacish xilligii hore oo ciraaq ka bilaabatay waxaa lagu jebiyey hubayntii nimankii sunnada ahay iyo qabaa'ilkii sunnada ahay ee ciraaq deganaa qabaa'ilkii sunnada mar labaad markay dareemeen dulmigii iyo dhibaato ay mar labaad dareemeen waxay dib u soo celiyeen inay taageeraan nimankii hore ay meesha uga saareen oo ay dib u heshiiyeen marka sida muuqata isbahaysigan uma xalin doono dhibaatada suuriya iyo midda ciraaq midna laakiin waxa ay u muuqataa in yarayn doono awoodda ay daacish hadda ku leedahay gaar ahaan ciraaq laakiin suuriyana laga yaaba inuu dhaawac gaarsiiyo si iyo qaybo kaleo sida jabhatu nusra oo kale ayagana uu dhibaato gaarsiiyo si kooban maraykanku hadda istaraatiijiyada uu wato ma ahan mid xal kama dambaysa ka gaaraysa daacish wuxuu isku dayay inuu horta cadaadis dhaqaalo saaro oo qolooyinka dhaqaalaha ku taageeraya oo cadaadis saaro sidoo kale inuu duqeeyo saldhigyada meelaha batroolku ku kaydsan yahay oo lacagta ka helaan inuu wadamada yurub dadka ka imaanaya ama xataa carabta naftirkooda oo dagaalka u tagaya meesha in la joojiyo weerarka cirkana lagu wado intaasoo howleed waxay hoos u dhigi kartaa awoodda daacish laakiin waxaa cad inaynan dhammayn doonin sida uu sheegayaba laga maqlayay madaxweynaha dalka iiraan uu lahaa weerarada hadda maanta loo geysanayo daacish ma ahan mid soo afjari doonta waa tahay weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a oo aan ku qaadaa dhigayno duqaymaha cirka ah ee ururka daacish lala beegsanayo iyo sida qaar ka mid ah dowladaha carabeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi inta aanan u gudagelin barnaamijka qaybihiisa kale waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah codadka dadka soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka daacisha bismillaahi raxmaan araxiim magacaygu waa maxamed axmed waxaan joogaa magaalada hargeysa dagaalka maanta uu maraykanku ku qaaday suuriya waxa weeye nafsa dagaaladii uu ku qaadayay uun ciraaq iyo afghanistaan inta kale ee dagaalka la qaadayaana waa dabadhelafyadiisii iyo shaqaalihiisii gaarka ah ee uu lahaa weliba waxa kuu dheer waxa hanti ku baxasa iyo xoog ku baxasaaba waa xoolo ay ummadda islaamku leedahay bismillaah magacayga waa cabdiqaadir isaaq ee ku nool magaalada muqdisho aniga fikriyan waxaan aaminsanahay weerarkan uu ameerikaan ku qaaday ururka weyn ee daacish ee asigoo kaashanayo wadamo carabeed inuusan wax weyn oo maanta isbedel uusan samayn karin marka haddii arrimahaas marka hore hoos laga soo xallin ee ameerikaanka dadkaas communitiga meesha ku nool uusan wanaajisanin awood bannaanka ka timaadii carab la kahashado kale arintaas wax inay ka bedeli karta umalayn maayo magacaygu waa saciid muxudiin xaaji faarax waxaa rabaa fikirkayga maanta inaan cabiro oo ku aadan weerarka maraykanka iyo xulashadiisa ay ku qaadeen aldaacish sida caadiga ah qof kasta oo muhiim ah oo bini'aadan ah xaq wuxuu u leeyahay ama u jeedaa in dadkaas u yihiin dad terroristayaal ah oo dhibaateynaya wada noolaashaha adduunka laakiin su-aashu waxay tahay maraykanka iyo koleshinkiisa ma ma seefgarayaan shacbigii iyo maatidii iyo baaba ka soo gaara kosowasiga rafaadka ee ummadda u geysanaya daacish iyo koleshinka dhibaatada ay samaynayaan marka laga fiiriyo tallaabo oo la yaqaano waxaa ka imaanayo xasuuq ka imaanayo dad ina samtaa barakacaya qaxooti galaya laakiin dadkaas in la weeraro oo terroristayaasha ah oo argixisada adduunka ah qof kastoo soomaali ah bini aadan ah isgalxabi marka anu waxaan taageerayaa in gacan bir lagu qabto dadkaas waahagaa kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dagaalka ka dhanka ururka daacisha iyo sida dowladaha carbeed ay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi haddaba waxaan dib ugu laabanaynaa qaybaha kale ee barnaamijka qaar ka mid ah xeelleerayaasha waddamada carabta ayaa isweydiinaya maxay ku salaysan tahay diidmada siyaasadeed dowladaha qaar sida ruushka iiraan iyo jina ee ku aadan dagaalka ka dhanka ururka gaar ahaan qolyaha ku sugan dhulka siiriya waxaan siinayaa sayid cumar sheekh maxamuud waa su-aal wanaagsan waa ku mahadsan tahay saxnuuni horta ruush ruushka ruusiya iyo iyo iiraan horta ma diidana in daacish la duqeeyo laakiin waxay diidan yihiin in suuriya nidaamka suuriya ka jira oo aysan aqoonsanayn dowladaha hadda taxaalufka ku wada jira dowladahan khaliijka iyo maraykanka iyo aysan u aqoonsanayn inay sharciyeed ku leeyihiin ayay iyagu kaga duwan yihiin oo waxay u aqoonsan yihiin inuu sharciyad leeyahay bishaar ul asad sidaas darteed waxay leeyihin waa in laga idan qaataa waa in maaragta isaga la maraa haddana waxay sii dareemayaan oobay u arkaanba in ujeeddadu ay tahay in lagu marmarsiyoodo si maaragta loo galo suuriya nidaamkan bashaar ul asadna looga takhalluso ayay u arkaan marka diidmadoodu waa mid isdawaajiyad waa mid laba dhinac oo iska maaragtay isku jirta ah way rabaan daacish in awoodiisa iyo culayska ay ku hayaan bashaar asad in laga khafiifiyo waaysaan ognahay eeraan xarisu thawriga oo eraani oo madhabka shiiciga difaaciya maadaama uu nin shiiciya yahay bashaar asad calawi uu yahay inuu dagaalka usoo diray oo ay ka dagaalamaan suuriya in xisbullaahi oo iyaguna matalaya maaragtay madhabka shiiciga ah oo difaaciya nidaamka syriya inuu dagaalkii ku jiro marka eraan ruushkuna masaalixdii uu bariga dhexe ka lahaa ayada unbuu ka hayaa inta kale hadda maraykanka u taliya taasuu ilaashanayaa in maaragtay baashii mucaadala uu sameeyo oo awooddii uu kala ilaaliyo eraanna hadda madhabkii meesha ku difaacaysa mana diidana aslan diidmadoodu marka wayna rabaan in ninka nimankan meesha la daciifiyo oo oo la baabi'iyo bishaar al asadna way baqayaan nidaamkiisa loo soo dhawaado marka ma diidane taasaa meesha ku jirta waa tahay axmed bukhaari isla su-aashaasi waa siduu sheegay ustaad sid cumar run ahaantii meeshan taxaaluf weynaa ka jiro taxaalufkan laba garab wa garab maraykanka uu hogaaminayo dowladaha carabta iyo neto eh iyo garab jeniis iyo ruushka iyo iiraan eh qadiyadan waxaa moodaa inay laisku awood sheegana qoladaba kale qolada kale inay u awood sheeganayso maraykanka wuxuu rabaa jamciyadda qurmaha inuu garab maro wax walbuu suubinaa inuu toos u aado ama duqeynta suuriya hadda ka dhacayso kale nidaamka suuriya in loo maro wima jamciyadda qurmaha in loo maro labadaba maraykanka diyaar uma jamciyadda qurmaha ilaa iyo dhowr iyo toban mar ay jeene iyo ruush u adeegsadeen qaraara suuriya wax looga sheegayo intaba ay hor istaageen marka wuu ogyahay maraykanka jamciyadda qurmaha hadduu aado inay ruushka iyo jeene u dhex fadhiyaan haddii dowladda suuriyana ma aqoonsado inuu garab maruu rabaa ma garata saas darteed masaalixda suuriyana ruushkana masaalix badan uu ku leeyahay saldhigyo ku leeyahay magaaladan hadda bashar asad uu kasoo jeedo kale saldhigyo ciidan uu ku leeyahay mediterraneanka ciidamadiisa jooga mar walba wuxuu jecel yahay inuu nidaamkan suuriya uu sii jiro laakiin hasii jiray qaabka kusii jiraya waa calaa xisaab shacbi shacbi suuriya qadiyadan haddii aan dhan laisku raacin dowladda iiraan oo kale irhaabi le irhaabiga waxaa laisweydiinaya irhaabiga midka sunniga kelixi maaha midka shiica shiicada sunni irhaabi maaha laisweydiina waayo kooxo badan oo shiica suuriya ciraaq ka dagaalama sida xisbullah ciraaq iyo xisbullah libnaan iyo casaa'ib ahlu xaqi niman la dhaho niman laho feylaq badri dhammaantoodba niman lagu tuhmayo inay dad badan laayeen jaraa'im geysteen maraykankana ka indha qabsanayo qadiyadda labaad ee meesha jirto waxay tahay hadda waxaa laleeyahay dowladaha carabta maxaa ku kalafinay maraykan taxaaluf la suubiyaan dagaalkana ka qayb qaataan waxaa la leeyahay yani maraykanka haddii dowladaha carabta ay diidi lahay maanta wuxuu taxaaluf la suubin lahaa iiraan eeraanna waa la ogyahay xasaasiyaday ka qabaan dowladaha khaliijka saa darteed ka hortag laga hortagaa darteed way ku qasbanaan dowladaha carabta inay ka hor maraykanka taxaaluf la suubiyaan dagaalkan iclaamaya ayagoo masaalixdooda ku eeganayo oo maraykan laga hoos mara diidan iyo inay fursad u tahay in qaacidii waxaan taxaalufka waxaan lala dagaalamo daacish laakiin nuqdadii rabeen weli ma caddo oo ah nidaamkan suuriya in meesha laga saaro nuqdadaasaa weli ku jira mugdi ilaa hadda qaabka loola macaamilayana maraykanka ma caddeyn waana tan qorshaha fashilin doonto haddii la caddeyn waayo qorshaha wuu fashilmaa waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal weydiiyo axmed xareed khubarada qaar gaar ahaan wadamada carabta ayaa tilmaamaya in dagaalkan ka dhanka ah ururka daacish inuu saameyn ku yeelanayo kacdoonadii ka socday wadamada carabta oo xukunka looga tuurayay madaxweynayaasha kalitaliska ah ee ka jiray wadamada carabta islamarkaasina wadamo badan oo ka tirsan khaliijka ay u baqeen xukunkooda marka arintaasi sida ayaad u aragtaa dhammaan kacdoonadii ka socday wadamada carabta amaba ka dhacay waxay gebagabo ayay gaareen dhammaantood sida hadda loo la tilmaamayaan amaba muuqata wax sidii kacdoonku u dhacay ama hadafkii lalahaa in kacdoomadaasi ay gaaraan wax si toosa u gaaray dhammaan kacdoomadii carabta ka dhacay ilaaya hadda ma jiraan waxaa ugu roon oo weli deganaansho ka jira wadanka tunis oo weli asaga dhibaatadiisii aynan gaarin heerka ay gaartay midda libiya iyo iyo mathalan yemen oo kale iyo xataa suuriya iyo masar kacdoonadii markii hore waxaa dhabar jabiyey oo si fiican u dhabar jabiyey soo rogaal celin raggii kacdoonadu ku kaceen oo wadamo badan dib ugu soo laabtay sida hadda masar oo kale iyo iyo meesha la yidhaahdo libiya oo laleeyahay hadda naftarkooda qaybo ka mida milatarigii hore waddanka ka talin jiray ay ka dagaalamayaan iyo kooxo kale iyagana oo oo hubkii qaatay waxaad moodaa marka isjiidka labada dhinac oo ah qolada hubka wadata oo qoriga wax ku raadinaysa iyo qoladan kale oo rabta nidaamkii dictatorka inay dib usoo celiso inay dhammaan baabi'iyeen dadkii rabay inay si si deganaansho oo nabad ah wax ku bedelaan oo yani si nabadgelya inta u banaan baxaan oo yani usoo bandhigaan siyaasad degan oon ku dhisnayn dagaal iyo qori ku dhisnayn dhibaatadii marka waxay keentay labada qolo oo hadda sida libiya oo kale waxay noqotay inay isku qabsadaan qolooyin sida la sheegayo hadda reer galbeedku ay leeyihiin waxaa sal ku leeyihiin qolooyinka inta badan ka dagaalama wadamada carabta oo kale iyo raggii hore rag ka haray oo hubkii wata ayaguna oo dagaalamaya marka saamayn ugu saamaynta ugu weyne yeelatay waxay tahay in magacii la waayey ahaa dad nabadgelyo wax ku doonaya oo raban nidaamada dictatorka inay meesha ka saaraan oo keliya ay soo hartay rag nidaamkii dictatorka matalaya oo u dagaalamaya in xukunka dib usoo laabtaan iyo niman ayuuna qori wata oo waxay arkaan dilaya oo oo kasoo horjeeda ayaga marka saameyn aada u weyn ku yeelatay suuriyana sida muuqata way isbadashay thawradii waxay isu bedashay dagaal ahli ah haddana faragelin dibadaaba ayaa ku bilaabatay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay haddaan idin weydiiyo su-aashii ugu dambeysay dagaalkan ka dhanka ah ururka daacish ma noqon karaa mid lagu cirib tira guud ahaan kooxaha mayalka adag ee ka jira wadamada carab mise wuxuu noqonayaa dagaal wakhti dheer qaata sida midkii lagula dagaalamayay oo kale ururkii taalibaan ee ka jiray dalkaasi afghanistan iyo weliba qeybo ka mid ah bakistan idinkoo soo koobaya marka hore waxaan siinayaa sayid cumar horta laguma cirib tiri karo ujeedaduna maahanba in la baabi'iyo nimankan oo la cirib tiro ujeedada waxa waaye in la abuuro caalamulislaami dhibaato laga abuuro lifi dowraan iska dabawareeg uu ku jiro dhibkan aysan ka bixin midba midka kale leer anaa kaa celinaya tharawaadkiisa iyo nafdigiisa iyo shidaalkiisa lagu boobo lagu bililaqaysto ujeedo kale oo laga leeyahay ma jirto afghanistan maraykanku waa ku duulay markaasuu caalamka wuxuu yidhi maaragtay si keligayaa xukumaya siyaasadii uu ciraaq kusoo bilaabay bush labada kun iyo saddexdii dhibaatadaasuu ka sameeyey marka ma ahan mid la rabana in la cirib tiro mana cirib tirmayaan waayo nimankan waxa waaye waa niman iyaguna ay abuureen bey-adii caalam bariga dhexe ka jirtana way ka faa'iidaysteen oo kacdoon shacbiya meeshii ka yimid haddana asagii laga hortagay oo weliba qarbigu uu taageerayo maraykanku uu taageerayo in la diido dabadeedna ay meeshii soo galeen nimankani laakiin waxaa ka qayb qaadanaya qeybo badan oo ka mid ah dowladaha muslimka ee sunniga ah oo ayaga haatan usoo jeestay in fikirkan mayalka adag oo saameynta ku yeelanaya guud ahaan nabadgelyada iyo bulshada inteeda kale marka ma la dhihi karaa waxay soo dedejinaysaa in lagu guulaysto ciribtirka guud ahaan ururka daacish ee ka jira wadamadaasi ciraaq iyo syriya iyo guud ahaan fikirka ay qabaan kooxahaasi ee ka jira caalamul islaami waxaan siinaya axmed bukhaari waxay mudanta inaan isweydiina waxay daacish keena marka hore daacish iyo alqaacida mar walbo waxay ka dhashaan bea ama dhul dulmi ka jiro mar walbo dulmiga dhulka uu ka jiro mar walbo daacish iyo xoogeysatoba iyo laban sebteembar qaraxyada maraykanka waxaa kasoo wareegatay saddex iyo toban sano waxaa la isweydiinaa maanta saddex iyo toban sano kabacdi alqaacida lala dagaalamaya saddex iyo toban sano maanta waxaa dhashay kooxaha alqaacida kaba daranba fikir ahaan ka go-ay qaacido fikir ahaan kaba daran naxariis aan lahayn dadka layna maxaa keenay marka waxaa mudan horta in la isweydiiyey istaraatiiji la-aanta mar walba keenaysa lagula dhaqmayo xigmad dagaalka lagulama dhaqma haddii si istaraatiijiyad dhammaystiran dadka dulmiga laga dulqaado mushaaraka siyaasiya la siiyo dowladda suuriya meesha laga saaro nidaamka la bedelo xoriyad dadka la siiyo yani ayaga istoortaan waa laga yaabaa in laga guulaysto laakiin inta nidaamka meesha lagu haayo dadka idilna ay korka ka fiirsanayeen markii shacabka kiimika loo adeegsadaan wax ka hadla ay jirin taas way adagta in laga hortago marka hore daacish waxaa mudan si xikmad leh in loo adeegsado waa tahay waxaan siinayaa axmed xareed horta sidaan isleeyahay dhibka ugu weyn oo hadda kooxahan dagaalamaya oo intooda badan dadka caalamul islaami ay ogsoon yihiin ayaga naftarkooda dhibaato badan kala kulmay oo caalam islaami dhibaato badan kala kulmay dhibka ugu weyn wuxuu yahay ciddii nabadgelyo wax ku doonaysay ay boos weysay sida hadda kacdoonadii raggii sida saaxiibkay sayid cumar hore u sheegay oo ciddii awood wax ku doonaysa maahan cid kale aynan waxba helin marka dhibaatadaas waxaa soo baxay isbarbardhiggaas noocaasa oo ah inay run u ekaanayso qofkii xoog wax ku doonaya qofaan ayn waxba ma helayo marka taas horta in la bedelo waa waxa ugu weyn nuqdada labaadna waxa weeye wadamada sidaa saaxiibadii hore u sheegeenba suuriya iyo ciraaq iyo wadamo badan oo caalamul islaami ka mid a dhibka ugu weyn oo raggan dhaliyey waa fawdada iyo nidaam la-aanta iyo iyo dhibaatada iyo dulmiga ka jira marka wax kale oo looga adkaan kara ma jirto haddaan meeshii dadkiina xorriyad ay wax ku doortaan la siinin ciddii soo baxdana lagu ixtiraamin fawdada iyo iyo iyo dagaalada isgarab yaacayana aan la joojin sidaa darteed daacish waa qeybtii labaad oo aada uga adadag raggii hore u dagaalami jiroo la yaqaanay marka uma malaynayo in weerar cir iyo dagaal maleeshiyaad la hubeeyo looga looga adkaan karo waxaana fikir wey fikirkana waxaa dhaliyey dhibaatada ka jira wadamada oo fikirkaasi ka dhashay yacni dhibaatada keento asalka u ana waxay tahay yani dadkii fikirka islaamiga ee wasatiga ah ka tarjumayey ee ogolaa inay si deganaansho ah xukunka ku qaataan oo doorasho ka qayb galaan ayaa meesha laga saaray oo ama dictator ha loo isticmaalo ama xataa dagaalo toosa ha loo isticmaalo ayaa meesha ka baxay marka waxaa timid nin leh qori afkii qori caaradii waxaan ku qaato maahane si kale xukun laguma heli karo marka dhibaatada ugu weyn waxay tahay inaynay fursad helin dadkii deganaanshaha iyo nabadgelyada wax ku doonayay oo oo dadka muslimiinta ka mid ahaa
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaaladan qaahira ee dalka masar waxaana barnaamijka igala qayb galay sayid cumar sheekh maxamuud oo ah cilmi baare soomaaliyeed oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira axmed maxamed cabdulaahi bukhaari oo ah taariikhyahan ku xeel dheer arrimaha xarakaadka islaamiga ah iyo axmed xersi maalin oo ah cilmi baare ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo